bismillaahi raxmaani raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah
munaasabadda aasaaska ciidanka xoogga dalka oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoo madaxweyne farmaajon uu ka qayb galay munaasabadaasi
guddiga doorashooyinka oo mar kale fariin u diray xildhibaanada la doortay shaaciyeyna wakhtiga la dhaarinayo
madaxweyne farmaajo oo qadka taleefonka kula hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobe kana xaajooda arrimo ku saabsan doorashooyinka
laamaha ammaanka matabaan iyo gurceel oo fuliyey howlgal isbaaraqaadis ah
xildhibaan abduqaadir cosoble cali oo mar kale ku guulaystay kursiga hoob boqol iyo afartan kadib doorasho ka dhacday magaalada jowhar wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan ruushka oo digniin culus mar kale u diray dalalka reer yurub
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan saaxiibayaal waa duurnimo talaadaha taariikhdu waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha afraad ee abril sanadku waa laba kun labaiyo labaatan intii aad maqasheen ayaa qodobada ugu door karoon warka duur farxiyo muraadi anigoo cabdirasaaq muuse axmed ayaa idiin warameyna isla farxiye ayaa warkan soo saartay iminkana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan
munaasabadda aas-aaska ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qeybgelay madaxweyne farmaajo warkan waxaa eegaya waryaheena cabdinasir al cadaala
iyadoo maantay ay ku beegan tahay laba-iyo lixdan sanad guuradii ka soo wareegatay markii la asaasay ciidanka xoogga soomaaliyeed ayaa waxaa muqdisho lagu qabtay munaasabada si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa halkaasi ciidanka ay kusoo bandhigeen dhoolla tusyo iyo sidoo kale waxyaabo muujinaya tababarada ay qaateen munaasabada oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin kala duwan waxaana ugu horeyntii daha furay munaasabada taliyaha ciidanka xooga soomaaliyeed jenaraal odawaa yuusuf raagi
waxaan rabaa ayagana inaan halkaan aan uga mahad celiyo ee saaxiibadeenna amisom oo runtii aan dhihi karno qofka bini'aadmiga waxa uu bixiyo waxay ugu qaalisan dhiigga waxay noo bixiyeen dhiigooda waxaan ognahay wiilal iyo gabdha ayaa halkaan uga dhintay oo iyagoo doonaaya ee nabadda iyo horumarka soomaaliya raadinayana in qaran soomaaliyeed mar kale uu cagadiisa ku istaago aad iyo aad ayaguna u mahadsan yihiin runtii weli waxaana hor yaalla saaxiibadeenna inaan iska kaashanno howlo aad iyo aad weyn oo ay ugu horayso la dagaalanka argagixisada waxaan ognahay amisom hadda inay u gudubtay isbuuc ka hor in la ansixiyey admis oo ay transation noqotay una baahannahay runtii saaxiibadeenna qaaligaa si ay u haqeejiyaan wixi ay halkan u yimideen taariikhdana ay u gasho wixi ay halkan ka qabteen oo aanay u gelin baalmadow wakhtiga u haray in ay runtii xooggana la saaraan dabargoynta ee nimankaa arxanlaawayaasha ah ee dhiigga ummaddeenna miiranaya waxaan rabaa runtii inaan ayagana halkaan aan uga jeediyo tacsi guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiil saraakiil xigayn alifley iyo dabley intii ku geeriyootay inta ay la dagaalamayeen ururada argagixisada ah ee arxanlaawayaasha ee dhiigmiiratada ah inta ay ka dulqaadaayeen ummadooda iyo bulshadooda saaxiibadii nooga geeriyooda waxaan leenahay ilaahay ha idiin naxariisto insha allahu tacaala waxaan haqeeji doonaa hadafkii aad u dhimateen ayaan haqeeji doonaa kana mir dhali doonaa ilahay haddou ogolaado
dhanka kale madaxweynaha muddaxileedka soo dhammaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa halkaasi waxa uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo kaga hadlayay aasaaska iyo sidoo kale marxaladihii ay soo mareen ciidanka xoogga soomaaliyeed waxaana sidoo kale u mahad celiyey saaxiibada taageera ciidanka iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kasoo qeyb galay munaasabadda
sidaad og tihiin marxaladahan soo marnay shantii sanaad ugu dambeysay waxaan ka bilaabay waxyaabihii ugu darnaa oona haystay waxay ahaayeen fargelin shisheeye bacdamaa aan kala qaybsanayn oo dadkeennu ay qabiil u qaybsanaayeen oo qaarkeen ay yidhaahdeen waa go'nay intii kalena ay kala irdhoobeen dee dowladaha danaha ka leh guracan soomaaliya ma ma joojinayaan markaas inay ka faa'iidaystaan xaaladdaas xaaladdaas oo ah inay ku fargeliyaan xaaladdaas adigu aada liidato inay ku fargeliyaan in aan kulli wada maro aan weydiisto inaan noqonno deris wanaag inaan lahaanno saaxiibo noqonno faragelinta ay naga joojiyaan oo aynan mar dambe u dulqaadanayn u dulqaadan doonin innaba ha yaratee wax yaroo faragelina saaad og tihiin waxaan ka bilaabay kenya waxaan ku xijiyey etoobiya ee jabuuti inta deriska nala ah oo kulligoodba xaqiiqatan deris aan nahay lo- loona baahan yahay inaan wada noolaanno oo deris wanaag ku wada noolaanno iyo iskaashi iyo wax wada qabsi ee wixii hore u jiray iyo caadadii aan naqaanayna laga tanaasulo oo lais ixtiraamo oo si siman loo wada shaqaysto laisuna caawiyo waxaad og tihiin in soomaalidu markay u socdaan kenya meel wajeer la yihahdo in lagu hayn jiray lix saacadood safarka muqdisho ilaa kenyana ay u socon jireen toddoba saacadood markay ugu yar tahay kabaha laga siibay wajeer haddana kabaha looga siibo dadka meesha la yidhaahdo nairobi arrintaas complain yaan ka jeediyey bacdamaa iyaga muwaadiniintooda ama diyaaradahooduba ay toos u yimaadaan saas darteedna inay in la joojiyo socdaalkaas qaldan oo la midka ah qofka halka ka tega oo yurub aadoo kale waxaa ku xigay soo celinta hawada soomaaliyeed oo laga kontaroolayo oo laga maamulayay magaalada nairobi muddo lix iyo labaatan sano ah oo sanadba sanad ay u dhiibaayeen bacdamaa problemkan haysto ay tahay political instability ayna uga faa'iidaysan jireen Ee, waxaan ku khasabnay inay dalka keenaan oo annaga iska leh annaga aan maamulanno xaqiiqatanna maanta waxaan haysanaa qalab ka fiican dowladaha deriska ah ay haystaan waxaa intaas dheer dowladaha deriska ah markay xuduudahooda ay damcaan inay kala dhistaan oo ay silib ama derbi ku wareejiyaan waxaa la saa waxaa la saaraa guddi border commission la yidhaahdo dowladda kenya waxay bilowday inay samayso een, xuduud een, shub ah ama dhagax ah annagoonan wada tashan oonan ka heshiinin arrintaasna waxa weeye wax sovereigntigeena taabanayo weeye maxaa yeelay ma naqaano xariiqda la dhigaayo soodinta la dhigaayo ma naqaano oo laga dhisaayo
codkaasi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ugu dambeeyey warbixintii waryaheena cabdinaasir al cadaala guddiga doorashooyinka ayaa mar kale fariin u diray xildhibaanadii dhowaan laga soo doortay maamul goboleedyada dalka iyagoona shaaciyey wakhtiga dhaarinta xildhibaanadaasi waryaheena xasan salaad xasan laki ayaa qodoboreedkan inoo qaadaa dhigaya
goordhow waxaa qoraal uu ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu yiri waxaynu ku wargelinaynaa dhammaan xubnaha kala duwan ee xildhibaanada qaatay shahaadooyinka in maalinta khamiista oo ay taariikhda ku asteysan tahay afar iyo tobanka bishan abriil laba kun labaiyo labaatan ay tahay maalinta la qabanayo munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub waxaana xildhibaanada sharafta leh aynu ka codsanaynaa ayaa la yiri in saacaddu marka ay tahay tobanka subaxnimo ay isugu yimaadaan hoolka tendhada afisioni waxaana si xushmad leh aynu idinkaga codsanaynaa inaad ilaalisaan wakhtiga islamarkaana aad u soo diyaargarowdaan munaasabadda qoraal ay soo saareen ayaa u qornaa sida tan ku dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya og dhammaan daneeyayaasha doorashada ujeeddo wargelin munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub mudane iyo marwo naga guddoomi masalaan xushmad iyo qadarin ay ku dheehan tahay sida aad la wada socotaan waxaynu iclaaminay ama shaacinay in maalinta khamiista taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka abriil laba kun labaiyo labaatanka ay tahay maalinta dhaarinta xildhibaanada cusub ee labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa halkan idinku wargelinaynaa in maalinta khamiista ay tahay maalinta aan hore u iclaaminay xildhibaanada cusub ee qaatay shahaadooyinka waa wakhtiga aynu goynay oo ah tobanka subaxnimo in ay yimaadaan hoolka teendhada afisioni waxaanan codsanaynaa in wakhtiga la adkeeyo si aynu u gudagalno dhaarinta xildhibaanada xildhibaanada qaatay shahaadooyinka baarlamanka koob iyo tobnaad ee dalka ayaa kor u dhaafaya ilaa iyo laba boqol oo xildhibaano balse waxaa jira dowlad goboleedyo weli ay ka dhiman yihiin tiradii laga rabay in laga soo doorto deegaanadooda sida jubbaland iyo hirshabeelle waxaana sidoo kale taagan khilaafaad iyo madmadow soo kala dhex galay xubno horey looga qaaday xilka guddiga doorashada heer federaal uu horey usoo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha balse iyagoo ay ku adkaysanayaan weli in ay qeyb ka yihiin xubnaha sarsare ee guddiga doorashada heer qaran ee fiid waxaa sidoo kale iyaguna weli maqan xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo dhowaan kulan uu la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay sheegeen in ay jirto tabasho balse aysan suuragal ahayn in si gaara xildhibaanada loo dhaariyo maalinta khamiista ayay u asteeyeen guddiga taariikhduna waa afar iyo tobanka abriil laba kun laba iyo labaatan lama oga sida xaalka uu noqon doono ugu dambeyn maalinta khamiista iyo sida ay usoo dhammaystirmi doonaan xubnaha baarlamaanka ee doorashada ka dhiman ee dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo sidoo kale jubbaland
madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qadka telefoonka kula hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobe waxaa faahfaahinaya warkan waryaheena maxamed cabdiqaadir maaleen xogayaha guud ee qaramada midoobey oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin doorashooyinka arrimaha amniga abaaraha iyo howlgalka cusub waa howlgalka cusub ee admis sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta qaramada midoobey xogayaha guud antonio guteres iyo madaxweyne farmaajo ayaa waxay ka wada hadleen in la dedejiyo hanaanka doorashooyinka ee soomaaliya isagoo xogayaha guud u sheegay inuu rajeynayo in si deg deg ahi loo soo gabagabeeyo geedi socodka doorashada iyo in arrimaha taagan lagu dhammeeyo wadahadal xogayaha guud ayaa la wadaagay madaxweyne farmaajo sida uu u garab taagan yahay soomaaliya gaar ahaan xilligan ay sare u kaceen weerarada ururka al-shabaab iyo abaaraha daran ee soomaaliya ka jira xogayaha guud ayaa sidoo kale muujiyey sida uu u taageersan yahay howlgalka cusub ee midooda afrika ee soomaaliya ee atmis isagoo soomaaliya u rajeeyey inay awood u yeelato inay si buuxda ula wareegto amnigeeda
mahadsanid maalin ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudugna waxa ay howlgallo isbaara qaadisa ka sameeyeen degmooyin ka tirsan maamulkaasi wariyeenna maxamed deqalfa ayaa eegaya qodob-wareedkan
ciidamada booliiska degmooyinka matabaan iyo guriceel oo ka kala tirsan gobolada hiiraan iyo galgaduud ayaa iyagoo iskaashanaya howlgallo amni amniga lagu xaqiijinayo waxay ka fuliyeen wadada u dhexeysa labada degmo howlgalkan ayaa waxaa la sheegay in lagu qaaday dhowr isbaaro oo maleeshiyaad hubeysan ay dhigteen inta u dhexeysa magaalooyinka guriceel iyo matabaan gaar ahaan aaga deegaanka koofado oo u dhexeeya labada degmo wararkan heleyno ayaa sheegaya in israsaaseen ay dhex martay ciidamada booliiska iyo maleeshiyaadka jidgooyada u tiilay oo muddo uu ka socday halkaasi ay u suurto gashay inay maleeshiyaadka hubeysan ay goobta iskaga baxsadaan howlgalkan ay sameeyeen ciidamada booliiska ayaa daba socday kadib cabasho ka timid gaadiidka ku safra waddada xidhiidhisa magaalooyinka guraceel iyo matabaan ee gobolada galgaduud iyo sidoo kale hiiraan
guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii duhurnimo idaacadda dalsan aad ka dhageysaneyseen wararka iyaga ciddii ay seegto waxay dib uga eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio dalson com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel